تمشي بخطوات تسير خلفها جيلا إلى مجد سما نحو الفلك اسلك طريق المصطفى ما خاب من نبذ الهوى وطريق أحمد قد سلك تمشي بخطوات تسير خلفها جيلا إلى مجد سما نحو الفلك اسلك طريق المصطفى ما خاب من نبذ الهوى وطريق أحمد قد سلك نبذ الهوى وطريق أحمد قد سلك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta shanaad ee barnaamijka jamaameh magaalada tacabka iyo tacliinta طموحك واسعى في شغف له لا تنتظر فرص النجاح لتوصلك في بحر عمرك فلتجدف جاهدا إن الجمود على العلا لن يحملك qaybta afraad ee barnaamijkeena waxa aan kaga soo hadalnay waxbarashada isku dhafan ee diineed iyo mid maadi ee ka socota degmada jamaame ee xarunta gobolka jubbada hoose jaanibkan ayaannu sii dhex dabaalan doonnaa iyadoo xalqadan aynu ku casuunay machadka qurdhuba faraca uu ku leeyahay magaalada jamaame في بحر عمرك فلتجدف جاهدا إن الجمود على العلا لن يحملك machadka qurdhuba waa xarun waxbarasho oo faracyo kala duwan ku leh wilaayaadka islaamiga ah sida galgaduud shabeellaha hoose jubbada hoose hiiraan baay iyo jubbada dhexe waxaa lagu bartaa culuumta islaamiga ah iyo midda maadiga ah machadkan waxaa aas-aasay aqoon-yahanno himilo sare leh oo ay ka go'an tahay inay sare u qaadaan waxbarashada wilaayaadka ayna soo saaraan jiil ku hubaysan aqoonta diinta islaamka iyo tan maadiga ah oo iskuullada soomaaliya ka jira keligeed ay xoogga saaraan machadka khurdubaha ayaa markii ugu horaysay waxaa laga furay magaalada muqdisho sannadka markuu ahaa kun afar boqol kow iyo soddonka hijriga oo waafaqsanay labada kun iyo tobanka machadkan ayaa lagu bartaa maadooyinka kala duwan waxaana la ogaaday in ardayda machadkan ka soo baxa ay kaalmaha hore ka galaan waxbarashada kolka ay aadaan meelo ka baxsan wilaayaadka islaamiga ah waxaa la odhan karaa machadkan waxa uu daboolay baahida waxbarashada ee loo aadi jiray meelo ka baxsan wilaayaadka waxay lahayd khatarteeda in ubadka loo diro meelo ka baxsan wilaayaadka sababtoo ah halkaas ubadka waxa ay ku soo qaataan manhaj qaluucsan oo ay ku soo dhoqon rogmaan ubadka waxaana muuqata in machadka qurdhuba looga raystay arrinkaasi aqoon-yahan cabdow bashiir oo qaar ka mid a ubadkiisu ay wax ku barteen magaalada jamaame ayaa ii sheegay in markii ay tageen muqdisho ay kaalmaha hore ka galeen jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee caasimadda wuxuu tilmaamay in tayada waxbarashada ee wilaayaadka ay tahay mid heer sare ah taasoo suurtagal ka dhigaysa in ardayda halkan ka baxda ay si fudud ula qabsadaan manhajyada jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee muqdisho iyo magaalooyinka kale iyagoo aan la kulmin caqabado dhanka aqoonta ah cabdow bashiir ayaa intaa ku daray habraaca iyo hannaanka waxbarashada ee wilaayaadka uu yahay mid nidaamsan oo diiradda saaraya in ardayga laga dhiso diinta iyo aqoonta maadiga ah taasoo ka caawinaysa in ardaydu guulo waxbarasho ka gaaraan meel kasta oo ay tagaan walaayada islaamka markii timadana waxbarashada aad bay u xoojisay aniga nafkeyga saddex caruur anaa dhale iskoolkana waxay ku barteen walaayada islaamka macadyada waa dhammeeyeen gabar baa igu dambeysay gabadhiina waxbay baratay waana la guursaday wiilashaydana waxbay ku barteen qaarna hadda waxbarasho sare aadeen oo dibadda ku maqan yihiin markii manhajka waxbarashada imtixaanka laga qaadayna waaba lala yaabaybo waxaa diintooda waxaa macalinkii imtixaanka ka qaadaya wuxuu yidhi abnaaka hawlaa faqiyiin faqi mutacalimiin waaye manhaj fiican loo qaatay waxbarashadana heer sare ka gaadheen caruurteyda waxayna bilaabeen waxbarashada laba kun iyo todobadii wixii ka dambeeyay ilaa walaayada ilaa waqtigan caruurta degmada jamaaman iskuulka ay aadaan waxbarashaa socota fidinta diinta islaamkaa socota masaajidkaa socda waxaa leeda cabdow in manhajkan hadda xarakada cunugii wax ku barta xamar jaamacadaha iskuulladu wula qabsan karaa si toos buu u galaa si toos hadda aniga xamar aan tagay caruurteyda meeshaan geeyey jaamacadahay galeen imtixaanka waa laga sarraysiiyaa caruurta kale caruurta kale meesha walaayada dadka wax ku bartay caruurta kale waa laga sarreeya waa laga sarraysiiyaa waxbarashadoodana aad bay u fiican tahay magaalada jamaame heerka ay maraysiyo horumarka ay gaartay horay laguma arkin uwaal halkaan hiigsanayniyo hadafkeennu waan helnay heer saraan maraynaa
في بحر عمرك فلتجدف جاهدا إن الجمود على العلا لن يحملك macadka qurduba waxaa wax ka dhiga macalimiinta yasara leh kuwaas oo si hufan ardayda ugu dhiga ah manhaj ay diyaarisay xarakada shabaabulmujaahidiin kaa oo isugu jira aqoon diini ah iyo mid maadi ah ardayda macadka waxa ay helaan oo shan cisho oo xiriir ah ay qaataan duruus kala duwan oo kobcinaysa garaadkooda iyo maskaxdooda aroor hore ayaan booqday machadka qurduba ee magaalada jamaameh si aan u daawado una dhagaysto bandhig maalinla ah oo ay ardaydu ku soo bandhigaan waxbarashadooda iyo xirfadooda fasal ka mid a kuwa ay dhigtaan gabdhaha ayaa maalintaasi ku qornaataa buurka iyagoo soo diyaariyey barnaamij cajiib ah oo dhinacyo kala duwan xambaarsan bandhigaasi waxa uu ka koobnaa kelimaad qiimo leh nashiidooyin iyo su'aalo ku saabsan taariikhda aqoonta guud iyo kuwo kale mid ka mid a qaybaha bandhigga ee xiisadda xambaarsanaa waxa uu ahaa ma og tahay taasoo xiise gaar ah u yeelaysay bandhigga ardayda qurduba intaasi waxaa dheer akhlaaqda iyo ismaqalka ardayda ah oo tusaale u noqday anshaxa wanaagsan ee lagu tarbiyeeyey ardaydan hal macalin oo keliya ayaa ardayda ku dhex jiray isaguna howsha uu qabanayo waxa ay ahayd mid xadidan waayo ardayda iyaga ayaa isku filan oo waxaa hagaya anshaxa iyo akhlaaqda ay xambaarsan yihiin bandhigga waxaa si rasmi ah loogu daafuray aayadaha qur'aanka kariimka iyo adkaaru sabaax taasoo ii muujisay sida machadka qurduba diiradda u saarayo barbaarinta ardayda dhinac weliba waxaan odhan karnaa machadka qurduba faraciisa jamaameh waxa uu mar kale caddeeyey inuu yahay xarun waxbarasho oo sare u qaadaysa heerka aqoonta iyo anshaxa ardayda soomaaliyeed oo lagu barbaariyey manhaj heer sare ah oo bixintiisa ay u tababaran yihiin macallimiin ay ka go'an tahay in ay soo saaraan hogaamiyaasha ummadda ee brito yaanan warka kugu daalin ee aan ku geeyo fagaaraha bandhigga ah ee taabuurka الحمد لله المجيد الغفور الودود المستحق لعبادة العباد المعبود الوحيد الذي دلنا على التوحيد ووفقنا الانضمام والتعلم في المعاهد له نعمة التوفيق والتسديد لمن شاء من العبيد هدانا في البداية لمعرفة الهداية في المعاهد وحضرنا طريق الضلال والفساد لينجينا يوم حشر الأجساد وأشهد أن لا إله إلا الله الأحد السمد قوم دربنا لمثل هذا اليوم السعيد وجعل لنا في المعرفة مسرحا نتسابق بها طلبا للفضل والإرشاد ووفقنا لدراية الجديد والاسترشاد وأمرنا أن نسلك سبيل الصواب درءا للفساد وقصنا بأهلية الشهادة على الأمم فضلا منه بمدد وسداد نحمده على توفيقه وامتنانه لطريق الإسعاد وصلاته وسلامه على قائد الغر على قائد الغر المحجلين محمد إمام الدعاة والقائد المتقين المجواد المرشد المنذر للأنام يوم التناد وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى وأئمة الدين إلى يوم الميعاد وعلى سائر عباد الله الصالحين الأنجاد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود أن أقدم إليكم برنامجنا الطابوري السباحي لمعهد قرطبة بتاريخ 1446 هجرية في يوم السبت ويليه لنا بعد ذلك الحديث الشريف ويقرأ لنا الطالب حسين شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما واليمين الفاجرة موفقة للسلع ممحقة للكسب رواه البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال فيعرض هذا ويعرض هذا وغيرهما الذي يبدأ بالسلام رواه البخاري ومسلم شكرا لك ويليه لنا بعد ذلك أذكار الصباح ويقرأ لنا الطالب حسن آدم أهلا بك أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله الذي نصر على عباده نصرا مؤزرا في وقت مشدد بعد صبرهم للعدو الصهيوني الصليبي الذي تعاون أعداء المسلمين على مدة تزيد من سنة وكانوا يهلكون الضعفاء كالنساء والصبيان والشيوخ ويتلوثون مقدسات المسلمين وبعد أولا نهنئ أمتنا الإسلامية والشعب فلسطين خاصة وأبطال المجاهدين على النصر والمظفر الذي تحقق بفضل الله وعونه على أرض فلسطين الحبيب وها نحن بفضل الله نرى تباشير ذلك اليوم ويا فلسطين انتصاركم انتصارنا انتصاركم انتصارا للحق وهزيمة للباطل أيها المسلمون اليوم يمن الله على عباده المجاهدين بالنصر والظفر وها هنا جموع غزاة تمر لا تروي على شيء وتتتابع هزائمها وهذا هو مصير كل محتل غاز تضوء أقدامه على بلاد المسلمين فالحمد لله أعز هذه الأمة بالجهاد والحمد لله الذي من بنصره على عباده المجاهدين فشدوا عليهم يا أبطال المجاهدين في فلسطين شدة رجل واحد وواصلوا التحرير حتى تطهر الأرض من دنس المحتلين واصلوا الغارة بالغارة واشعل الأرض من تحت أقدام اليهود وعلموهم أن ديار الإسلام حما محرما على الكافرين والمرتدين ومقبرة للغزاة وأن للدين من يدافع عنه وللديار من يحميها فما والله نترك شبرا من ديار الإسلام تحت احتلال الكافرين ولا والله نتخلى عن حق من حقوق أمتنا فإما عيش كريم في ظل الإسلام والشريعة وإما جهاد واستشهاد كتب القتل والقتال ويا أخصى الشريفة نفديك بأرواحنا ودمائنا وكل ما نملكه من نفس ونفيس فستنكسر اليهود وسيتحد الوجود هي مقبرة اليهود لبيك يا أقسى لبيك يا أقسى واعلموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تعلم أن الله حي لا يموت هل تعلم أن مفسدات القلب خمسة هل تعلم أن الخلق يبقي والخلق يزول هل تعلم أن تعريف الموت هو الحالة التي تكون فيها انفصال النفس عن الجسد هل تعلم أن عمامة أبا دجان- أبو دجان في غزوة أحد لونها أحمر
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد إخوتي وأحبابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال ugu horeyda waxay leedahay من هو الصحابي الذي مات بسبب آكله طعاما مسموما في غزوة خيبر waayahay in su-aashaasi waxaa usoo istaagtay in mid ka mid ah gabdhaha wax ka barata in macadka khurduba jawaabteeda ayaan eegi doonaa insha allah magacay waa aasiya cabdiqaadir cali fasalka aan ka soco mustawa thaalith banaad su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo bashiir ibnu baraa'a ibnu macruur ardaydaasi jawaabta ay ka bixisay waa jawaab sax ah su-aasha xigta dhagaha si fiican ugu fur waxay leedahay sida tan maa huwa alkhishaau alkhalawi maa huwa alkhishaau alkhalawi magacaygu waa cabdishakuur saale cabdi waxaan ka socdaa mustawi athaalis banuun su-aasha jawaabteeda aan isku dayo alkhishaau alkhalawi huwa khishaaun balaazimiyun xayun raqiiqa يحيط بالسيتوبلازم من الخارج ويبلغ سمكا من 7 نانومتر إلى 8 نانومتر ardaygaasi jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab sax ah su-aasha saddexaad waxay leedahay maa hiya acdaaru salaah maa hiya acdaaru salaah asalaamu calaykum magacaygu waa cabdiwaasi xasan cumar waxaan ka socdaa tamyiidul awal banuun su-aasha lii weydiiyey jawaabteeda haddaan isku daya waa icdaaru salaati isnayni wahumaa annasyaanu wannowmu ardaygaasi si sax ah ayuu uga jawaabay su-aasha su-aasha afaraad waxay leedahay maa hiya faa'iidatu tawxiid waa maxay faa'iidada ku jirta tawxiidka asalaamu calaykum magacaygu waa farxiyo ibraahim waxaana ka mid ahay mustawi thaalis banaad su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo hiya alamnu fi laakhirati min alcadaabi almu'abat walhidaayat- walhidaayatu fi dunya wa takfiiru dunuub lixaad waxay leedahay kam cadadu shuhadaa'u fii macrikati beder wadkur halaathatu minhum imisaa shuhado ayaa ku shahiiday duulaankii beder ka sheeg saddexaad ruux ka mid ah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh magacaygu waa maryamo ibraahim su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo waa arbacata cashara rajulan sittatu min al- min almuhaajiriin wa thamaaniyata min alansaar minha cubaydata ibnu xaaris wa cumayr ibnu abi waqaas wa cumayr ibnu xaraan maa tacriifu lmaddi luqatan waistilaaxan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anigoo magacayga zahre ibraahim maxamed dhigataha macaad khordba gaaraana fasalka tamyiid su-aasha jawaabteed haddaan isku daya waa almad luqatan aziyaada wasilaaxan idaalata sawt bixarfin min xuruufi ilmad طموحك واسعى في شغف له لا تنتظر فرص النجاح لتوصلك في بحر عمرك فلتجدف جاهدا إن الجمود على العلا لن يحملك bandhigga ardayda dhigata qurduba faraciisa jamaame ayaa hadda soo dhammaaday xaqiiqatan ardaydu waxa ay soo bandhigeen bandhig loo riyaaqay oo waad dhegaysateen fasalada bay hadda u dareerayaan si nidaamsan weliba wiilasha ayaa baxaya saf markuu dhammaado safka kale ayaa ku xigsanaya waddo kale oo iyana geeska marta oo aanan u dhoweyn tan wiilasha gabdhaha ayaa ku socda macallimiinta ayaa iminka cashirada bixinaya mid ka mid ah ayaan fasalkan kula kulmay cashir buu bixinayaa bal aan wax yar dhegaysanno xukmulqasaamati qasaamada xukunkeedu aljawaasu waa bannaan yahay goormuu bannaanaanayaa bikhamsati shuruudin shan shardi haddii la helo shan shardi haddii la helo bay qasaamadu bannaanaanaysaa oo inuu qofkii dhaarto oo konton dhaar uu dhaarto kii wax laga dilay waxay ku bannaanaanaysaa in la helo shuruud shan- shan ah shardiga koowaad an yakuuna almuddacaa midkan la sheeganayo ee la dilay ee loo dacwoonayo waa inuu yahay qatlan mid la dilay oo haddii aan qofkiiba la dilin oo qofkii uu nool yahay oo jaraaxiya wax jiraan lama dhahayo qofkaasu dhaarmayd iyo qasaamo kuma bannaana shardiga labaad wa kownuhu ahaanshihiisa weeye mufasilan mid la kala dhigdhigay inuu yahay min camdin kas in loo dilay baa la caddaynayaa aw shibhin shibhu camdin camdi wax shabbaha in loo dilay baa la caddaynayaa aw khata'in iyo gef in loo dilay baa la caddaynayaa kaas waxa uu ahaa mid ka mid a macallimiinta qurduba ardayda ayaa markaan jeclahay in aan ardayda ayaan markaan jeclahay in aan waraysto kuwa isugu jira gabdho iyo wiilal magacaygu waa xamse aadan maxamed cusmaan fasalka dhigata waxaan dhigtaa fasalka saddexaad ee wiilasha maadooyinka fasalka lagu dhigto maxaa nooga sheegi karta maadooyinka wax badan ayaa la qaataa laakiin waxaan soo koobay waxaan kusoo koobay sida hadda waxaan qaadanaa kitaabka la yidhaahdo mutamimal ajrumiya qaybta naxwaha xadiidka waxaan ka qaadanaa riyaadu saalixiin fanniga taj- tajwiidkana waxaan ka qaadanaa muqalas fii cilmi tajwiid siirada waxaan ka qaadanaa rawdat anwaar ilaa dhowr xabo weeye aday maadooyinka waxaan ugu jeclaa sida naxwaha tajwiidka maadooyinka kale oo baxo oo la yidhaahdo biology xamse in markii qurduba halkan laga furay maxaa isbeddel ah oo dhanka waxbarashada la dareemaya aad iyo aad waxweyn ayaa isbedelay hadda saan nahay iyo hor isaan ahayn isku mid ma ahan maalin walba wax ayaa kuu kordhaya dhalinyarada adiga kula midka ah ee magaalada jamaam jooga maxaa u soo jeedinaysaa waxaan u soo jeedinayaa inay macadka ka soo qayb galaan meel walba waxbarasha lagu sheegay inay ka soo qayb galaan sida hadda masaajidada kutub ayaa laga akhriyaa inay inay fadhiistaan cabdishakuur saale cabdi cabdishakuur fasalka dhigata mustawa thaalis banuun ayaan dhigtaa haye ee wiilasha een maxaa lagu bartaa waxaa lagu bartaa maadooyin fara badanaa lagu bartaa waxaa ka mid ah sida hadda xisaabta ingilishkuna waa qaadanaa siirada rawdatul anwaar ayaa ka baxa siirada dhinaceeda xagga culumta axyaa kiimiyaa iyo fiisiyaan waa ka qaadanaa juqraafigina waana- waana- waa nagu baxa mutamiimkan waa waa baxa isagan maxaa iskaa bedelay markaad qurduba kusoo biirtay kadib wax badan wallaahi wax badana iska bedelay horta hore hore wax u barin jiray laakiin sida hadda si fiican hadda wax u fahmayaa qurduba ka hor halkay kasoo baxday ana hore im- imaam bukhaari aan soo dhameeyey haddana waa macad qurdubaan soo gala Ah, markii imaam bukhaari lasoo dhameeyo waxaa loo gudbayaa qurduba miya ma dugsi sar ahaan ah oo- aa loo dhigtaa dadka in dhalinyarada adiga kula ifaac ee magaalada jooga ee waxba camal han hayn maxaa ku leedahay Ana waxaan dhihi lahaa macaahida iskuulaadka ninba wax buu jecel yahay waa ninba ku jecel yahay galan dhihi lahaa waxbarashadu waa shay muhiim ah waayo mustaqbalka ku anface hadda hadda wax baran weydo kolley gadaasha dambe adaa dushka dhidi doon laakiin ninkii hadda wax barto hadhow wuu nasanayaa sana misana maxaa ula jeedaa hadda qofkii hadda wax baranaya maskaxdu ka dhididaya balse qofkii hadda waxaana barinin hadhow dushu ka dhididaya hadduu gaar ha wado gaar gacan ha riix waayo qofkaas hadhow ama loor madaxa saarto dushuu ka dhididaya marka dhibka waxaas u keena Een, waxaan sidoo kale la kulmay in mid ka mid a ardayda ama caruurta halkan wax ka dhigta magaca cabdiwaasec xasan cumar saalex cabdi een fasalka dhigata tamyiid alawal nooga waran bal maxaa cashirada aa qaadataan waxaa qaadanaa siirada urjuuj ilmaiya fiqiga abijaac tafsiirka qur-aanka iyo waxaan qaadanaa xisaabta inay imaadaan macaahida iyo madaariista fasalkii ugu jeceshaad waxbarashada maadadii abijaac ilaa hadda in qorshahaada muxuu yahay markaa weynaatid mustaqbalka inaad noqotid maxaa ku tali jirtaa inaan macadkan aan wax ka رملة زكريا ramlo fasalkee dhigataa مستوى الثالث بنات maxaa lagu bartaa مادوين بدن سيدا فقهي مسؤولية فقهي تفسير القرآن حديث سيرة أي وحي لمدا mustaqbalka maxaa jeceshaa ramle inaad noqotid داعية أو وحي أن برتي أنا دتك قارسية maadooyin kala duwan aa ii sheegtay kuwa ugu jeceshaa adiga si gaar ah oo aad u xiisaysaa oo inaad ku takhasustay aad jeceshaa مادة فقهي fiqiga aad aa ugu badantihi fiqiga gabdho badanna waad doorteen waan arkayay maadooyin kale maxaa looga cararaya ما يقف المهدود يعني هاي مادة محلها هي وفهم كيف سفي عن وفهمها هي جرتي أنا مادة سعادة فهمها inaad ku takhasustay aad jeceshaa ها ولا واحد إلا إني محل إلا إني وحبرشة سو حاضران وحبرشة هي كيف إيديستان جماعة من سنذي هور سنذي هور هورسان ما أهان جرين معد كقردوة كما فرنين هاد معد معي بدنا لقى فري وحرجينا إني كيف إيديستان مدينة عمر محمد madiina fasalkee dhigataa تمهيد الأول سيرة عقيدة رياضياتك لغة عربية إلا تون مادة قادنا tobanka maada midka ugu jeceshaa waxaan ugu jeclahay luqadda carabiga iyo caqiidada inaad wax baratid yaa kugu dhiirigeliya inaan wax barto waalidkayga igu dhiirigeliyey anna maadaamaan joogo een walaayaadka islaamiga waxbarashada adoo iska jeclaanayo marka een mustaqbalka ka war inaad noqotid maxaad jecesha xiisaynaysaa mucalimad ama takhtarad labadaba maxaa u dooratay labada waxaan u doortay mucalimad iyo takhtarad labadaas waa labada aan ugu jeclahay adduunka waxaana ugu doortay mucalimad iyo haddaan waayo takhtarad takhta insha allah mucalimadan inaa waana ilmo ah gabdhaha hadda wax barta jamaama mustawaha ka waran s- waa sidee maasha allah waxbarashada aad iyo aad ayaa loogu baraarugay isbedel weyn ayaa ka muuqda sida loo furay macadka qurduba meelo badan ayaa laga furay oo wax lagu barto goobo badan oo waxbarasho waxaan leeyahay fursadaas qofkay dhaaftay ayaa khasaaray آسيا عبد القادر علي asiyo fasalkee dhigataa مستوى الثالث بنات maxaa lagu bartaa waxaa lagu bartaa maadada culuumta iyo maadada sharciga ah ilaa sagaal iyo toban ay gaaraya maadooyinka aa barano maxaa ka mid a caqiidada siirada riyaadiyaadka usuululfiqiya kimistiri juqraafi iyo wixii lamid ah waxyaalo badan ilaa sagaal iyo toban meeday gaaraya macalimiinta wax idin dhiga ka waran sidee wax idinku fahamsiiyaa maasha allah aad iyo aad inuu fahansiiyaan ilaa ayna dhahaa ma fahanteen haddaan maya dhahna waa soo celinaa haddaan ma fahanna aan dhahna su-aaleyna weydi waaya asi maxaa jeceshaa mustaqbalka inaad noqotid waxaan rajeenaya inaan noqdo macalimad iyo daa- daaciyad insha allah diinta faafisa gabdhaha jamaama oo qaar ka mid ah anaga aan ka mid ah wax aan barano maadaama oo magaalada jamaama wax badan ay isbedeshay mas- waxaa macaahid fara badan laga furay macadka qurdhubaa ugu horeeya waxaan leeyahay inay kusoo biiraan magaca أنسة أحمد محمد anise fasalkee dhigataa مستوى الثالث بنات كان أهان فصل كوبات ilaa hadda meeqa fasalaa soo dhammaysay هل فصل ka waran een ah, wax maadooyinka ah fasalka hadda aad dhigatay lagu barto مادوين فربضن وإلى صغار إتمنى جارين وحانا كمد أمادوين عقيدة فقه يو مادوين كلا مادية maadadee ugu jeceshaa مادة نحوه gabdhaha jamaam wax ka dhigta ee fursaddan ka faa'iidaystay maxaa ku leedahay kuwa kale ee guryaha joogana maxaa ku leedahay kuwa horta oo waxbarashada soo haleelay waxaan leeyahay hor u sii wada dadaalkiina waad gaari doontaan dadaalaa wuu gaaraa hore loo dhahay kuwa kale guryaha joogaanna waxaan leeyahay waxbarashada soo haleela waayo ugu dambayntii macallimiintiina ka war sida wax idiin baraan macalimiintana si fiican ay wax noo baraan wax walbana aaday noo fahansiiyaan waa macalimiin heer sare ah tayadoodana saraysa طموحك واسعى في شغف له لا تنتظر فرص النجاح لتوصلك في بحر عمرك فلتجدف جاهدا إن الجمود على العلا لن يحملك muddadii aan ku sugnaa macadka khurduba faraciisa jamaame arrinta cajiibka ah ee xiisaha weyn ii lahayd waxa ay ahayd in aan macadka ku arkay hooyo iyo laba carruur ah oo ay dhashay kuwaas oo isla dhigta macadka carruurtaasi waxa ay kala yihiin wiil iyo gabar gabadha iyo hooyada waxay isla dhigtaan hal fasal oo waa ay isgarab fadhiyaan halka wiilka uu dhigto fasal kale sidoo kale macadka khurduba waxaan ku arkay carruur ay umufaadima u tahay eeddo kuwaas oo sidoo kale wax ka barta macadka marka ay guriga joogaan uma faatima iyo ubadkeeda waxa ay si wada jir ah isugu celinayaan cashirada ay soo qaateen taas oo muujinaysa sida ay uga go'an tahay inay xoojiyaan waxbarashadooda oo meel sare ay ka gaaraan iyagoo niyad u haya dadaalka iyo u bislaanta waxbarashada oo ay muujiyeen uma faatima iyo carruurteeda waxa ay tusaale dhalaalaysa u noqonaysaa waalidiinta kale ee ku sugan magaalada jamaame ee doonaya in iyaga iyo ubadkooda ay wax bartaan aniga iyo qoyskan wanaagsan ee u jajaban waxbarashada waxaana dhex martay sheeko xiise leh oo muujinaysa muhiimadda ay leedahay in qoysku ay isku taageeraan dhanka waxbarashada markii aan u wada fadhiisannay qaadista waraysiga waxaa i hareer fadhiyey waryaheena maxamed qaasim oo igaga soo horeeyey magaalada tanjamaame iguna caawiyey soo saarista barnaamijkan hortayda waxaa fadhiya hooyo faadimo iyo gabar ay eeddo u tahay muddada waraysigan uu socdana waxaa nagu soo biiri doona carruurta ay dhashay oo laygu maqan yahay waraysigan waxa uu muujin doonaa xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya qoyskan u jihaystay dhanka waxbarashada weliba aan kugu daro waa qoys isaga soo tegay dhulka aanan lagu maamulin shareecada islaamka السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal magacaa أم فاطمة uma faadumo in ah, qurduba ayaad dhigataa adiga iyo caruurtaada marka hore ka waran caruurta adiga aad dhashay ee halkan kula dhigta waa imise أنا خاص أنا لبا عنق أنا دلي عروت كلنا يد أيانوه وأنا إلا شن fasalkee dhigataada فصل كوبات maxaa kugu dhiirigeliya adigoo hooyo ah oo caruur leh mas-uuliyad ay ku saaran tahay guriga haddana inaad wax baratid oo iskuul timaadid ka waran waxaa igu dhiirigeliyay inaan wax barto alla wuxuu noo abuuray cibaado marka meeshan alxamdulilah waxbarasho ayaa taalla waxaan u imaanayna waxbarasho unbay ahayd marka sidaa darteed ayaa igu dhiirigelisay inaan wax barto hadda miyaa kugu horeysa inaad wax baratid maya hadda iguma horeyso meelo badan ayaan wax ka soo barbartay laakiin kolley hadda waxbarashada saxda ahoo toosan halkan baan annaga waddan waxaan ka nimid meelaha oo ridada ay maamusho markeeda hore ka imaan marka alxamdulilah markaan islaamka dhex imaanayna waxyaalo fiicana aan kala kulan marka alxamdulilah meel ay raayada islaamka ka taagan tahay oo shareecada islaamka lagu maamulayo oo wanaagsan weeye waayahay in uma faaduma in khayr allah ku siiye hooyooyinka qaar waxay ku andacoodaan waxay yidhaahdaan wax ma baran karno waqti ma hayno maxaa arrinkaa ka leedahay walaal wax waa la baran karaa qof walbo ibni aadama ilaahay wuxuu u samaystay cibaado adduunyadana waa laga tegayaa marka waa iska maalaayacani wax ma baran karno qofkii dhaho ee ilaahay cibaado u samaystayba marka waxaan leeyahay hooyooyinka qof walbo wax wuu baran karaa saacad gudaheed barhkeedu wax ku baran karaaba marka waxaan ku dhiirigelinayaa gabdhaha walaalaha ee xaafadaha jooga inay wax bartaan oo ay ku soo biiraan maxadiyada madarasooyinka dugsida inay wax ka bartaan isku fasal maa tihiin haa gabadh hal gabadh waaye isku fasalaana wiilka kalena fasal ayuu dhigtaa fasal gees u dhigtaa waayahay ma iskaashataa marka xilliyada qaar cashirada haa alxamdulilah waan iskaashanaa ilaah kuu fududeeya waxbarashada uma faadima adiga iyo caruurtaada iyo kuwa eedada u tahay waxaan rajaynaynaa marka aad ka qalinjibisaanna dhammaysaan waxbarashada inaan idinkala soo qaybgeli doonno biidni illaahi alkariim arrin cajiib ah runtii hooyo iyo gabadheeda inay wax bartaan welibana waa isku fasal fasalka koowaad ayay dhigtaan gabadha ayaan ku hormarayaa magacaa ridwaan iyo dhammaystir ridwaan ridwaan cali ridwaan cali een meeqsanaa jirtaa toban iyo toddoba ridwaan een ah, hooyadaa ka waran magaceeda faadimo xasan haye een hooyo faadimo xasan way kula joogtaa isku dugsi baa tihiin weliba isku fasal maxaa adigu si gaara u barataa siiro haye caqiido haye fiqi riyaadiyaad haye tafsiir iyo iyo carabi maadooyinkaasi maadada ugu jeceshahay fiqiga fiqiga maasha allah maxaad jeceshahay markaa weynaatid inaad noqotid macalimad oo dhigta macad sida macadka qorduba oo kale een hooyadaa een waxbay kula barataa labadiin yaa kusoo horreeyey macadka isku maraana la keenay isku mar baa timaadeen Mhm.
haye yaa kaloo halkan kula dhigta walaalkay magaciisa axmed cali hooyo ka waran ma iskaashataan marka aad halkan ka baxdaan oo guriga aad tagtaan labadiina ka waran ma iskaashataan aa si wacan sidee isku kaashataan cashiradan isla muraajacaysanaa sida iyada wixii dhibaayo ani wixii dhibaayo waan isku sheeg jirnaa ilaa hadda maxaa faa'iiday waxyaalo badan lasoo koobi karin maxaa ka mid a tafsiirka qur-aanka iyo fiqiga iyo caqiidada tafsiirkaad intee maraysaan nus acmaan oo dhammaaday waayahay maxaa gabdhaha kale ee adiga kula midka ah maxaad ku leedahay maxaa usoo jeedinaysaa inay wax bartaan ay madaarista imaadaan hooyooyinkoodii ayagaba inay wax isla bartaan u soo jeedinaya waxaan weli ku dhex jiraa in waraysiga qoyska la xiriira ee halkan dhigta hooyo gabar ay dhashay iyo wiil ay dhashay oo axmed la yidhaahdo gabadha waan soo waraystay markaan waxaa i hor fadhiya cunug yar oo iyada ay dhashay oo halkan wax ka dhigta magaca أحمد علي meeqsanaa jirtaa تونيكو ada fasalkay dhigataa فصل لحد maxaa barataa maadooyinkee فقيقة يا سيرة يا وحنبرتا تاريخ يا حديث ka waran marka in hooyada meeshaanay kula dhigataa in adi iyo hooyo aad wax isla barataan sidee u aragtaa ما شاء الله هذا أنا أفرحسن أيه.
إن أنا هو وحس لبرنا sababta ugu farxaysa maxay tahay axmedow waxaan ugu farxayaa ma jiro qof hooyadiisii isla macad ay dhigtaan ilaa aniga maaha maasha allah haye hooyo ka waran casharad ma isku meydisaan haa wa- waan muraajacaysanaa casharada markii macadka aan ka baxno waana isla baranaa mustaqbalka maxaa jecesha inaad noqotid mujaahidaan jeclayna mujaahid maxaa u dooratay gaalada inaan la dagaalamo Haye.
dalka inaan difaaco kitaabka ilaahin inaan difaaco caruurta adiga kula midka ah da-da yar maxaad ku leedahay oo kula dardaarmaysaa waxaan kula dardaarmayaa inay macadaha soo galaan sida macadka khurduba oo kale inay soo galaan ay wax bartaan halkaan markaa ka baxdid hadda gelinka hore aad dhigataa mogtahay markaad gelinka hore ka baxdid maxaa kaloo qabataa muraajacaan u fadhiisanaa anigii hooyo muraajacada kadib casharadaha markaan barano waan iska dhegeysanaa kadib dugsi kale ma dhigtaa iyo macadka maya qur-aanka ma dhamaysta qur-aanka waan dhamay intii macadka aan soo galin waan dhamay ma xifdsan tahay haa maasha allah hadda ka waran duruusta iyo hadda kuu baxdo adiga maxaa ugu jecesha axaadiista iyo waxaan ugu jeclahay siirada
طموحك واسع في شغف له لا تنتظر فرص النجاح لتوصلك في بحر عمرك فلتجدف جاهدا إن الجمود على العلا لن يحملك dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa qaybta shanaad ee barnaamijka jamaameh magaalada tacabka iyo tacliinta intaan qaybta xigta ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wabarakaatu
تمشي بخطوات تسير خلفها جيدا إلى مجد سما نحو الفلك اسلك طريق المصطفى ما خاب من نبذ الهوى وطريق أحمد قد سلك تمشي بخطوات تسير خلفها جيلا إلى مجد سما نحو الفلك اسلك طريق المصطفى ما خاب من نبذ الهوى وطريق أحمد قد سلك نبذ الهوى وطريق أحمد قد سلك